asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalli waana xubinteenna murtada maanta ee hadba dhinacyada badan taabata taasoo laga yaabo inay adoo bari ka sugaya ay galbeed kaaga imaato mideenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheeko ka mid ah sheekooyinka barbaarinta ama isu ekaanta hooyada iyo ubadkeeda siiba hooyada iyo gabadheeda ninbaa waxaa la weydiiyey saan sheeko hore ku maqlay oo aan hayn xubintan haddaan ka hadlayno waxaa la yidhi nin baa lagu yidhi hebelow gudniinka ay hay-adaha iyo waxyaalahan wadwadaan bal ka waran oo sead u aragtaabe su-aashaasaa la weydiiyey markaasuu yidhi anu waxaan dhihi lahaa intiinaa gudniinkii waxaa i weydiin waxaan idin leeyahay oo idinku dhihi lahaa gabadh iyo hooyadeed yaan loo dhaxayn maahmaaha marka ereyga ninkaasu yidhi laftiisaa maahmaaha noqon karo gabadh iyo hooyada halaysu daayuu yidhi saasoo kaleenta maahmaaha marka sheeko caddaynaysa inay sidaa tahay oo ninkaa warkiisa maaragtay saxiix ka dhigaysa ayaan halkan ku soo qaadanaynaa oo xubinteenna murtida maanta gabadh iyo gabadh ay dhashay ayaa isla socday ama hooyo iyo gabadh ay dhashay ayaa israacay magaalada ayayna isu raaceen hadday magaalada isu raaceen tuna waa tu weyn oo waa tii wax dhashay midna waa tu yar oo waa tii la dhalay hadday xaaladdu halkaa marayso hooyadii wax dhashay ayaa gabadheedii waanisay waxayna ku tidhi haddii ilaahay idmahayo hooyadii baa odhanaysee waxay ku tidhi oo hooyadiiyu ay toos gabadhii ugu sheegtay gabadhaydiyey iska fiiri meeshaad cagta dhigayso gabadhaydiyey iska fiiri kabtaad cagta dhigayso yaadan dhicine ayay ku tidhi hooyadii gabadha yarayd ayay ku tidhi gabadha yarna waxay ahayd mid aad iyo aad u aqlisan ama laga yaabo inay garasho fiicnayd ama eebe uu maaragtay ildheeri ku manaystay kolkaasay gabadhii yaraydu la hadashay hooyadeed oo iyaduna si sidii kasii cajiibsan ayay hooyadeed ula hadashay waxayna ku tidhi inantii yarayd baa dhahaysa tii yarayd ayaa dhahaysa waxay tidhi hooyo in badan adigu is ilaali anigu adigaan eeganayaa inantaydii iska ilaali kabtaad cagta dhigayso yaadan dhicine ayay hooyadii tidhi markaasay tidhi hooyo adigu is ilaali in badan adiga ayaan ku eeganayaa adiga ayaan ku eeganayaae is ilaali in badan ayay ugu jawaabtay halkaas waxaa ku jirta arrin weyn oo isxumbaarsan ilaahay baa weyne ayaa isdul saara tusaale ahaan hadday hooyadu noqoto mid iska walaaqata dee gabadha yarna way eeganaysaa maxay gabadha yar ka tarabiyeyn kartaa ujeeddadu waxaa weeye adigu markaad is ilaaliso ee hooya aad adigu iswanaajiso unbaan aniguna dee adaan ku daba taagnahoon ku eeganayaayo markaasaan wanaagsanaanayaa weeye ujeeddadu waxay tidhi hooyo adiga laftaadu is-ilaali in badan sababtoo ah adigaan ku eeganayaa ee adigu is-ilaali ayay inantii yaraydu hooyadeed kula dardaarantay hooyada ayaa dardaaranka bilowday balse ha ahaatee markaan labada eray isu miisaanno ama aan isgarab dhigno waxaaba miisaan culus midka gabadha yari ay odhanayso sababtoo gabadha yari waxay hooyada u sheegtay iyada dhicitaankeeda iyo waxeeda iyo waxay samayn doonto oo dhanba inuu yahay mid iyada ay ka eegan doonto haddaad hooye marka walaaqato ama aad istuurto ama aad kufto dee waan kula kufi doonaa weeye aniguna kaftintuna ma ahan midii turunturada ahayd maamada lafteedu meeshaad cagta dhigaysa iska ilaalidu ma ahan markaa iyada ee la socdo tilaabaqaadka meesha lugta la dhigaayo keliya kuma soo koobayno ee horay ayaynu u dheeraynaynaa taakada eraygu u dhacaayo hooyadaa iyo gabadhaas siday isugu jawaabeen ayaa si aad iyo aad u qodo dheer ah balse waa inaad fahamto hooyo kasta waa inay aqoonsataa ilmaheeda yari ama gabadheeda yari inay iyada eeganayso mahmaahda maanta ayaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtee maanta idamka eebe waxaa la yidhi aamusnaan waa ogolaansho badhkeed aamusnaantu waa ogolaansho badhkeed